idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaan wardaraten dhegaystayaal barnaamijka kulanka warsan yaa weli kuguda jirna maamulka gobolka baa iyo kan degmada baydhabo geeka waliba ayuu hasaareenaa amaraka eedan in shacabka reer baydhabo iyo isku diiwaan geliyaan shirkado nadaafadda qaabilsan ee baydhabo ku howlgalow samarkaasa nadaafadda baydhabo iyo nagatato nadiif e waana bilicda magaalada baydhabo iyo nagatato magaalooyinka soomaaliya lamid ah gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo waana ekosimaga gudoomiyaga degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka baay waana ekosimaga gudoomiyaga gobolka baay yunis iyo weliba gudoomiye carab oo geedka shirjaraid baydhabo ka qabadi waliba ayuu ereena
bismillahi raxmaan raxiim runtii walinta ku sheega faday arrimo oo hata eegan ama liimbaahanyi oo dalka ku jiraan magaalada baydhabo ku jirta arrimogasay oo yakumad eyin magaalada nadaafada guud ahaan oo ku jirta arrimood iyanta ku hadal faday anuha koobow wali inta ku sheega faday shacab weynaha magaalada baydhabo ka nool wali in sheegay shirkadan tilin iyo daryeel ini wali magaalada iyo nadaafadiyo un horey inka wareejini shacab weynaha magaalada baydhabo iyo ku warhaayaan iyo wali in sheeganay shacab weynaha inay shirkadaasi la shaqeeyaan may kala shaqeeyaan waay marku wali kala shaqeeyaana lan alaali lanki dukaan gadaw ama jidka afjii kale may la rahay ama geesastii kale wali faraane ini ki mugaayilana mugaayidiis biyo iyo wasagta la isticmaalo usmeelka keedisada shirkada weelanshento ku qaata hamiinkii halhaba hal garaafa malaka deedii kor laamig dhatis oo wasag ama meel jireha shirkadana may ku fadaan ini dadkaas mugaayaalka leh oo wasagda jiditeeka deediyaw oo biyo keedsidaw iniyo maqrabkiiyoon ku qaada may kale fadaan dadka dukaame gadaw dadka dukaame gadaw yoona ini weela lanshaana doon weelkasi halbaa banaanka buubasunan aragna lanki dukaansha hortiis baa ka buubasuna aragna oo weelkasna yaala shirkadana nin kooyo wayn usun tilaabo shariga waaqifsangaal ku qaada tiidiya lamaad wali kale jare maamulka gudoomiyaha degmada baydhabo xoriya ma inshaa'iyey arrimo oo wareegda guud oo may jartay oo oo shacabweynaha lakala hadlaw ini isdiiwaangeliyaan shirkada nadaafadiyo isku diiwaangeliyaan hafiistiya diiwaangelintii yahayti muddo gudoomiyaha degmada tomanberin gobod tomankii yahayti hata wala dhamo wali in sheegane awaamiirtaas horey liin dhiibi itan hata geeka marlamaaduna dhiibahayna wali faraane idindhega nuglaado waayta ama isdiiwaangelintase degdegaya iska diiwaangeli waayt tallaabo sharci laku qaade oo welibana ganaaha le oo mutay sidaas walaagay markaas isla ku fadaayna sidii oon gobadaya runtii una waluna dhaafahayna maleh biyo la deediyahay iyo haan oo jidid jididka dhatiis kaga gohaayo oo meelo ka aruura oo wasagda ku dhaladaas walyaablo warjanaayeena mayn sheegane haddii langlaami dhatiis godaw larag masmeeliyo horan qodii biyo ka qulqulayaan iyo halan helo wayd yaana gobadaas wareegdada guud marka tan lamaad diiwaangelintii muddadii gudoomiyaha degmada gobodii hoojintii way awaamiirtan tiilay la hoojiyahay maadaama tiinan dhammaaneen hata may larahay umudii muddadii dhammaatay fulii wayteen naan hayna dhaqdhaqaajee maduun hata shirkadoona waraysana may larahay ini dadna hasdiiwaangeliyeno dadna hanasdiiwaangelinen linshaga laakiin wali fadaane muddo tumishan bere ee oo bahar laku bilaawo oo muddadii gudoomiyaha degmada gobodaay ley hatan yaana laka hoojiyahay idi awaamiirtaas aan dhega nuglaado ay siin sheegohayn barademba san warsada doongamadi lahasan gobada ama lasan horsheena maamulka hortiisiisan koytan ma dheegne awaamiirta guud oo maamulka degmada dhiibi haa dog kale ma jar madan walaahi waajibaadoo dhan lakoo fadaa inay koo fuliside ganahagay madaas may la raay ee ada mutaysatiiniyaan way koo fuliye awaamiirtaasi may fadaanaha inay lin hogaansamo shirkadan iyaan walayn sheegane lankii awaamiirtan hata la sheegay shirkadayna biyoogi ininku kooyo waayn lankii mugaayile wasagda ininku kooyo waayn usadeedyawlaka gobada suun hata sheegnay gobadaas shirkadan haddii aan kooyo waayta lankii wasagdikeedii ha kugadi wayta marabkii yaana yaana may la rahay unu lihisaabtumaan magaaladii runtii nadaafadii iyo sistamsidii unu kulihisaabtumaana wali siin sheegan awaamiirta say hogaansamoy hatan wali ka dhawaaya kusumaha gudoomiyaha gobolka
wayn sheegan sida gudoomiyaha degmadaba hata sheegay una wali wali jiraana shacabka baydhabo ka dhaqan geeka baadiimi ruuga belida ruuga wali jare kashan la shaqeeyow oo kashan oo mushutalka ridow oo nadaafad daro ku dhaladaas oo wayba nadaafad daradaas isiin ogsantiin wali ku dilaaw ee lankasta oo geedka ee walgorda waliba waa ee oy tumishan disgoti dareemo kor wasaqas wali dhamaw ee maka fayle marka meelo adag ka dhaqmaasana wasaq maka fayle meeli madid taa ku taabta hamaraasi madiyada jeedada maraasi idaboodii ee awlaada ka dhileen hadii waliba waa walba wasaqe oo idoo laha ku haagilan iska sheen maana liin qaadna ee daban wali taawiye ani oo khasaare weyn meel iska jar markasta khasaaradaas ninku yaraata uni ona shacabkii kayna may lana waybwa nadaafad lankasta madiidiisa ku kahaw hadhowaysidee wijijiha dhakadee madaasa waybwa adeysade madaasa habahe marka magaaladii goboos jow rumagii magaaladu qashinkaas marka maadaama liinbaahanaay geeka dowlad lahadlahaay waliba dowladda hoos iyo degma maamulka degmada dowladda hoos waliba waa la hayti arrimooyinkaas laakiin geeka walkasta sidii tiyo ma e sidii oo waliba waa marka may ka talagalnay ani shirkad oo maamulkii hoojiyaasa dowladdii hoojiyaasa oo shacabkiinan idaygas ani meeliha ku bad daban shirkadii hay dad oo waliba waa muwaadiniin oo dalkan dhaladi oo ilaahayna walsi iyo walaska dardeen iyo maamulkii askaaladeen may meelilaha ku dhaliyay shirkad oo dadkiin idaygas oo wasaqib ku qaadas walayla ka qaaday sheenas daban hata geeka lan oo magaalada geeka hata shileedi kashinkan inti isku qaada maanjifulka jeew mas alamarikas ku jeew gudun qolday oo kashin shay si jiisun qaada meeli jeew ma jar laakiin shirkadan beledka ku bihayd jiiri kasta ku jaro ku bihayd bohlo ku bihayd marka bohlo markii ku biida ma jihayd meel dadkan inka wax yeelayaan may lagu badbaadi markan udurkii lagu badbaadi foolhumadii lagu badbaadi urkiya lagu badbaadi walbadana lagu badbaadi marka saas dartee maylana marka dadka shacabka ee shirkadaas la shaqeeyo wal ma kiin dhamaaso wala kiin taro hayta shirkada hay la shaqeeyo haddii uuna maamulkeena oo gobol degmo iyo inti kale oo mas-uuliin uuna noo sarayta walahi la gornay ani shirkad nadaafadeed oo biladkan nadaafadiisa walku qobadaas ani la hela yaadina helni marka maynin dhamana shacabkii is-oo la shaqeeyo daban way meelinku sheegane lankasto geeka tilaabo qaado shaqey waliba waa business wala aan baahanyi walaa liin baahanaay bulshada dhatiya ka jiraan shacabka maylinku baahanya ideegi shirkada sahooli liin qobada maylinku faday ani walaagi yaraay oo liin qaybi aniyo iska duuwan geliyan walinagadaasa markan dad iska toosan yo i maamulsho iska hirin yo i shirkadiyo iska hirin shacabsho i shirkadiyo iska hirin shacabsho yoona iska hirin maamulsho iska hirin anagadan oo le belidkina antoosan waliba qashagna ninka dhahyaal dhabaatana ninka diran marka maylana awaamiirtaas walaa un an lena dad maku fikrid roonini laakiin booskii waliba maamulkii geeka una roogna haddii unugi roogna lana leey garabka lana qobdo fiiri boqolin wali yaal arag anta kashanka yaal arag isdiiwaangeli awaamiirta un hata biyohayna isin dansingat halka taageero lanki ka taageer waay wali lana awaamiir tansihan badiyo tallaabo sharciya lagu qaaday wali in sheegane laamaha amniga booliiska sida gaarka booliiska federaalka hogeeyaha dowladda hoos iyo nay asgartiis gaara an in la shaqeeya oo ilaaliyaan boqollo dadka walaha ka deediyay gaariga wala aragnay boqorayaal badan oo way waa dad oo yoob isku dhafan lama shan kun dumun ku haseeyo gaari buuhi oo qashinka la hawida oo boqollo la hagdido dadka yeeday oo ku roog lanki yeeday ku roogay lanki handii baa ku roogay lanki qalbiga ka jaroon ku roogay hadii ku roogu waayo adii mutaysaas wala in sheegana taliyaashaas oo shal duun taliyaha saldhiga anku horeeyey ilaa taliya qeybka booliis nidaamkaas oo bulshadan oo maamulka sheegahay aniyoona tixgeliyaan oo meeli shirkadan ha ku cabata aniyoo galan ka siiyaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
مسلمين رحب منتظرين بنترحب سرنا صيامنا وبنلعب isha specialiste hospital aabay kliinik wiinada isbitaal wiinganagiday maa isha walaagmay ku dol meel iigahayki ku guuri harun wiin oo suugu khudaarta uga degi wiil way ku doriye way baarooge tagtar aaso oho udare guudan foodu ku leefka hoog maasha allah tabar galay maay ugun makuu aakhir madiinuu arnigii shegeeyo ilmihii asluunka darsado waayo aragnimahan dheertaa caagabihii anfaademba leh isha specialiste hospital isbitaal caalami ee cudurada guud ee waa nagaday bulshada ogaada isha isbishaaliste hosbitaal dhammaan cudur kasto hindhooka dhiyaw waykooka baare waana waykooka daaweeye isha isbishaaliste hosbitaal ogaaw oo keelo hoo aad ambaahantada akhrisii aragti dheer dhatiyo waykiinka qore waana warshadiis bua meelo likiinka suubiya isha specialiste hospital harun iigan hayne suuga khudaarta uga degi waybana meeli diyaarsiinka ee ditoor cudurada guud baarowsho ii daaweeyosho derijo alla ansiyey daainkay dowlaha
qeybo dhexe ee barnaamijka kulanku warsanya dhegeystayaal hasla diirna idaacadda warsan iyo noola daratan qodobka kale waliba uu sanagadaya gudoomiyaha gobolka banaadir waana eedo goboleedka muqdisho injineer yariisow weliba usageeka xafiiska kijey ka qaabilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre welina yariisow uuse ku hadalay booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee xafiiska kijey geekusaha ka booqday iyo weliba saas oo kale uuse oo sheegay maamulka kijey inuu sugada howlo burburin ee oo uuse kuwada dhismooyinshi sharci dare ee muqdisho lanku dhisidii degmooyin ku tirsan iyo jididka qaar oo la hiriday
bismillahi raxmaan raxiim maanta sidaa ujeedaan waxaa xafiiska een, gobolka eh, banaadir nagu soo booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo runtii een, u kuurgelayay xaaladda gobolka annagana waxaan warbixin ka siinay xilkaan la wareegnay iyo muddadii howlihii aan qabanaynay oo ahayd inaan dib eegis ku samayno marxaladda guud xil wareejinta dokumentigeedii aan wa- wanaajinno kadibna aan sidii howlaha aan u dardargelin lahayn oo ummadda soomaaliyeed ay naga sugayso oo ay ka mid yihiin adeegyadii bulshada oo ay ka mid yihiin sidaan dib ugu soo celin lahayn dhismihii waddooyinka sidii aan dadkan barkacyaasha deggan xal ugu heli lahayn waara oo carruurtaas ku koraya noloshaas loogu heli lahaa nolol ka wanaagsan xuquuq fiicanna u heli lahaayeen sidoo kale waxaa isna maantana soo booqday een, safiirka een, qaramada midoobey een, ahna ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya michael keaton isagana aan ka wada hadalnay sidii u-n-ka iyo gobolku u wada shaqayn lahaayeen soo nooga mahad celiyey in gobolka ay tahay meesha ay degan yihiin qaramada midoobey iyo diblomaasiyiintaba isla markaana nagala hadlay sidii horumarka iyo arrimahaan damacsannahay ay gacan nooga siin lahaayeen waxaan ku ballannay in horumarka iyo mudnaanta arrimahaan siinayno aan la wadaagno si wixii markaas shacabka magaaladan degan ay u heli lahaayeen kaalmaday u baahnaayeen Een, arrimahaas ayay kulammada maanta ku saabsanaayeen midda kale aan rabo shacabka inaan la wadaago waxay tahay annaga maamulka cusub waxaa naga go-an in shacabka aan u adeegno u dhowaanno dhowaanna oo la socotaan in een, aan joojinay dhismo ceelgaabta ku yaallay sidoo kale aan joojinay maanta dekedda horteeda dhulka ku yaallay oo dad ay rabeen inay dhistaan meeshaasoo dhul dan guud ah annagana waxaa naga go-an wax alaal wixii dhul dan guud ah inaan loo isticmaali karin dana gaara waxaan kaloo iyagana ku raad joognaa in waddooyinka laga dhisanayo wadajir iyo dharkinleyba ayagana la joojinayo isla markaana cid alaal ciddii ku dhisatayna laga burburin doono aan la aqbali doonin waddo si kastoo sharci ugu haystaan inaan sharcigaas waxba ka jirin lana aqbali doonin in danta guud dhulka ah ummadda soomaaliyeed ee dad gaara ta dhistaan ay ku danaystaan waxaan u joognayna u adeegna shacabka taasna waa naga go-an tahay waana wadi doonaa waa mahadsantihiin
اسمه المغيرة
imrow new iduminka wargaba idoonteeda sifaday alaab dhismiha maras weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey bombay dhowa baydhabakiyaala ranteew ijeego habaabaaniki jeeyin maay meytu beelin maalinayso oo magaaji lagoy gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay adduunkii arrintan naskasheen adiina wali lahaysah mara qalab isminku doonaysa
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan iyo weli nolol daratan barnaamijka kulanka warsan qiibooyey dhexe ayaa ku guda jirnaa xildhibaan ku tirsan baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland oo dhowaan maamulka jubbaland uusa xabsiga dhikay weliba uusa reedan helaya xoriyadiis saas oo kalena weliba wariyaalkuusa kala hadalay magaalada kismaayo welina uusa sheegay in xilkii xildhibaannimo ee jubbaland uusa anhaay uusa isku casilay xildhibaan axmed taajir oo horey mudanayaasha baarlamaanka jubbaland oo ku tirsanaayay weliba uusa eray
anigoo ah xildhibaan axmed xasan cabdi axmed taajir ahna xildhibaan laga soo doorto degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaan u sheegayaa shacabka aan matalo ee degmada afmadow gaar ahaan guud ahaan shacabka reer jubbaland iyo kuwa soomaalida oo dhan kadib markaan arkay kala aragti dudulaan kala aragti duwanaan soo noqnoqotay iyo khilaaf soo noqnoqday iyo xariggii la ii geystay soddonkii bishii koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaan halkan ka caddaynaya inaan u tanaasulay shacabka reer jubbaland iyo horumarkooda ayaa waxaan go'aansaday in aan iska casilo xilkii xildhibaannimo ee aan u hayay shacabka reer jubbaland guud ahaan gaar ahaan shacabka aan ku matelayey baarlamaanka dowladgobolka jubbaland ee degmada afmadow waxaan mar walba ka shaqayn doonaa wax kasta oo horumarin kara shacabka reer jubbaland iyo jubbaland oo dhan mar walbana aan u taagnaan doono inaan kala shaqeeyo wixii wanaaga aad iyo aad waa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifo welba bagaash sinadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daddalo wali dantiyo ka haysan ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo wal
qeybo dhexe ee warsan yaa dhegeystayataan barnaamijka kulanka warsan dhegeystayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle weliba uuse geeka ku hadlay walqabadka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya tan intii markaas uuse lagmaga dhowi welina saas oo kale uuse sheegay in walbadan iyo ka kordhiyeen wasaaradda maaliyadda soomaaliya dhiniga shaqaalaha dowladda markii la fiiriyey meel walbo iyo rogaan sidii markaas lanka suu biil lahay accown ama bar markaas baasida shaqada titiyo ee mushaaraadka xiliyada la deerow lanka hagaajiyo cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ku hadlow howl howlo ama walqabadka wasaaradda maaliyadda weliba usare
بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أم، waxaan salaamayaa dadka ummadda soomaaliyeed ee halkan eh, naga daawanaysa maanta Em, waxa aan ku bilaab ku bilaabayaa waa sanadkii cusbaa ee aan ku jirno maanta bishii labaad shanteedii waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaalihii awalan ka hadli jiray waa maalintii aan hore ugu bixinay eh, wasiirkaaga maaliyadda la kulan waxna weydii sidaa daraaddeed ayaa baada saxaafaddu halkan isugu yimaadeen maanta in halkan waxaan ka odhanaya inaan ka idhaahdo inaan sanadkii hore wax ka taabto sanadkan soo socda isagana aan wax ka taabto iyo waxa malahayagu malahayagu yahay inaan wax ka taabto intaa kadibna wixii su-aaley a haysaan waa soo koobkoobtaan aan idinka jawaab waxaan ku bilaabayaa waxaa weeye sanadkii hore dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa sanad wanaagsan buu ahaa anigu dhinaca maaliyadda uun baan de ka hadli karaa aanan u xil saarana sanad wanaagsan buu ahaa laakiin ka badbadin maayo wuxuunan sheegayaa waxa weeye waxay inoo qabsoomay waxaa kaloon sheegayaa waxyaalo fara badan oo inoo harsan oo loo baahan yahay inaan gacmaha iska qabsan dalka innagaa iskale innagaana xilku ina saaran yahay inuu halku halku taagan yahay hore hore uga sii wado meeshuu ku jirana ka soo saara sanadkaa ina dhaafay ee laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaan odhan karaa waxyaalo badan baa inoo qabsoomay wax ka badana waa qaban kari lahayd laakiin dadaal baa la muujiyey dadaal baa la muujiyey sanadkaasi waxaa ina hagayey oo ina hogaaminayey runtu waxay tahay waxa weeye aragtida madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaruhu ay u dhigeen oo ah mid daahfuraan iyo isku fillaansho iyo isku tashi ah mid ah in annaga waxaan u taagana ay tahay in lanagu kalsoonaado yacni wax walo aada waddaba kalsoonida ayaa kowka dadku inay waxwada qabsadaan qofkaad wax la qabsanayso wax ma ku aamini kartaa baadna isku jirta waxa aan ka bilownay madaxweynuhu ka bilaabay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime ministerka ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre waxaa weeyaan annaga xagga yaga waa lana aaminaya waa lana aaminayaa taasaa horta yaa annaga nooa muxuu ahaa halmuceedka taasaa noo ah iyadoo ay taa tahay maamulka maaliyadeed sanadkaa waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid a dee horta inaan wixii lanooga baahnaa ee geedi socodka dayn dhaafka dayn cafiska wixii lanooga baahnaa oo ah lacag intaa leeg inaan idinka soo ururino waa noo keentaan oo cashuura ah inaan taa gaadhnay baa ah wax lagu faani karo waxaa laynooga baahnaa laguna heshiiyey waxay ahayd inaan soo ururino lacag gaadha boqol iyo toddobiyo soddon milyan boqol iyo toddobiyo soddon milyan marka laga soo bilaabo sanadka bego bilowgiisii laba kun iyo toddobiyo tobanka ilaa december koob iyo soddonkeedii annagu markaa waxaan gaadhnay in intaa ka badan ilaa shan milyan dhaaftay boqol iyo boqol iyo koob iyo afartan milyan ayaan gaadhsiinay taa inaan gaadhnay waxaa weeye waxyaalaha u sheegay beesha caalamka in wixii aan idhaan waan samaynayn aan samayn karayn arrin weyn weeyaan arrintaas in la idhaha nimankani waay waxay yidhahan waan samaynaynaa way samway way sameeyeen wixii loo lagu heshiiyey way way guteen inay yidhahdaan ayaa mid ahayd si taa loo guto waxyaalo fara badan oo iyaguna ahaa geedi socodkaa laftiisa ayaa ayaa noo qabsoomay wax alla wixii aan dawladda ahayn ee lacaga ururin jiray dawladda u ururin jiray inay dawladda kusoo wareegto inay dawladda kusoo wareegto kambaniyadii qaadi jiray transmiteraalaha kambaniyadii qaadi jiray waxaana la shaabadeeyo notriga la yidhaahdo kambaniyadii shatiyada qaadi jiray kala wada goongoonida ahaa waxaasoo dhanba inay inagu la soo wareegno dawladnimaday ka mid tahay waana inoo suuro gashay waxaan filayaa maanta inaanay jirin kambaniye fara badan ama hay-ado khaasa oo fara badan hadday jiraanba oo lacag qaada inay jiraan u malayn maayo waxaan ku guulaysan markaa taas inaan samayno waxaan ku guulaysanay sanadkaa inaa naga caawisaan in shaqaalaha dawladda u shaqeeya account yeeshaan magacooda la ogaado halkay joogaan la ogaado halkay shaqeeyaan la ogaado ayaa noo suuro gashay waxaa noo suuro gashay inaan joojino in kiis lacag lagu qaado oo dabeetana xafiis lala tago oo dabeetana dadka loo qaybiyo malihianu wabaa wabaa waxbaa jira xumaan laakiin kollaba haddii kiis lacag lagu qaado waktigaa waa lasoo dhaafay dhaafay dhaafay electronic in wa lagu biyo weeye qof walb oo shaqaystaba isaga wixiisa leh si asturan in accountka looga bedelo kaayaga koogana uu ku dhaco ayaa adduun ku shaqeeyaa sida adduunyada kale taas ayaa noo suuro gashay waxaa noo suuro gashay in wax waloo la samaynayaba systemka la soo geliyo oo wasaaradda heblaaya marka ay doonaysa ama hay-ad heblaaya markay doonaysana wax samayso inay halkoodaa combyuutar ka soo geliyaan wax la qaadqaadaa jirin halka iyaga aanu ka aragno qofkii magaciisa lanoo sheegay halka qofkii waa iibsaday sidii loo iibsaday habkii loo iibsaday inta halkaa la soo geliyo la isla wada arko waxa ay noqdaan auditable waxaa la yidhaahdo la raaci karo raa- raadraac leh habkii loogu talagalay leh ayaa ayaa noo suuro gashay Eh, waxaa noo suuro gashay qof dowladdan u shaqeeya oo la ogyahay inuu shaqeeyo inaanu mushaare la-aan ku shaqayn sidee qofka uga uga- uga fili kartaa inuu wax soo saaro markaanu mushaare qaado dhibaato weyn bay tahay marka way noo suuro gashay in dadkaa sha- shaqaalaha lacagahoodii la siiyo waxaa noo suuro gashay sidaan kula heshiina i m f-ka hay-adda lacagta ee adduunka waxaa noo suuro gashay inaan waxba la nagu yeelan waxba la nagu yeelan laba arrimood baa ugu waaweyn geedi socodka deen cafiska midi waxa weeye nimayo jeebkiinu ha idinku filaan nimayo jeebkiinu ha idinku filaan haddaanu idinku filayna aan aragno idinkoo isku dayaya in jeebkiinu idinku filaan idinkoo cararayaan idin aragno oo daalan oo xiiqsan oo yaa doonaya in arrintaasi aad aad ka midha dhalisaan haddaa markaa aan aragno inaad ka midha dhalisaan gaari weydaan waa idin caawinaynaa laakiin haddaa iska fadhiistaan tiraan lacag lana siiyo waa damacdaan annagu dadka iyaga inaan idinka soo guro kama soo guri karno ayaa meesha ku jirta markaa taas ayaan xaqiijinay in aan qaban karayno lacagaha laynagu leeyahay in laynaga dhaafo ayaa sidaa daraaddeed geedigeedii inaan ku dhacnay la isla gartay geedigeedii inaan ku dhacnay ba la isla gartay eeg innagu waddan afrikaana oo afar iyo kontonka waddan ee afrika ka mida ayaan nahay waddan la yaqaano waxaa gudihiisa ku jira iyo waxaa baddihiisa ku jira ayaan nahay waddan halku ku yaalla ay tahay istraatiiji ayaanu laysla wada garanaya sidaa daraaddeed waddan dad badani danaynayaan waddanna badani danaynayaan ama afrika ha ku dhex jiraan ama dibadda ha joogaani ay danaynayaan ayaa nahay adduunka zero sam game baa la idhaaye cid waliba sibay inoo danaynaysaa cid walibana dadkeeday wadata cid walibana dadkeeday wadata marka innagu teennii aan ka seexannay inaan u soo jeedsanay ya oo aan u soo jeedsanay sida madaxweynaha iyo prime ministerkuba ay nagu hagayaan ayaa la dareensan yahay adduunku dareensan yahay bishii december waxaad og tihiin dadyo soomaaliyeed sideedeedii ilaa iyo ilaa saddex iyo tobankeedii waxaa lagu shirayey magaalada nairobi oo dad badan isugu yimaadeen international community isku yimi baanka adduunku yimi laakiin hormoodu ka yahay hay-adda lacagta caalamka yaa hormood ka ahayd caadadu sida ay tahay wasiirku shirarka noocaas oo kalea maalinta ugu dambaysa ayuu tagaa anigu bisha sideedeedii baa tegey bisha sideedeedii ilaa saddex iyo tobankeedii la- wax wal oo laysla gorfaynayaba waan la joog waxay taasi muujisay waxa weeye dadkii meeshaa joogay ee madaxda dow- de- dalalka ahaa inaanu isaaf garanno wax walba isaaf garanno oo de eeg waxyaalo badan oo aanay ogeyn baa jire aan u sharxo waxaanay ogeyn waddankan halkuu maraya aan u sharxo halkuu ka yimid aan u sharxo mentalitiga dadka soomaaliyeed iyo halkay wax maraya aan u sharxo dhibaatooyinka haysta iyo iyo magaranaysa aan u sharxo halkaan soo marray oo dhan iyo waxaan samaynayno aan u sharxo waxaan isla garanay marka waxaad idinkuwa jira aad ku aragteen ay soo saareen ay yidhaahdeen yes soomaalida waa lagu kalsoonaan karaya ya Eh, waxaan ka doonayna ugu weynina taas ahayd eeg dalalka eh, yacni dayn kuma lihin inagu iyaga dayn inagu leh inagu dayn kuma lihin marka inay wax na siiyaan iyo inaana na siin iyaga u taalla laakiin innaga waxa inoo darin waxa weye dad iyo soomaaliyeed
waayahay dhegeystayaal barnaamijkii kulanka warsan ee uu ka idaacadda warsan sankooyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa dambuy adkiikijey barnaamijkan waliba saaray mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan jeceel wasnadirasiyaay istuudiyaha koowaad bilaal iyo farsameeyey kan lamaadna axmed maxmed intuuna barnaamijkan barnaamijka higireed ugu kulmi doona hamiid dambe haddii amiin dambe haddii ilaahay waysare waliba sinkuku tabaana sidaasiyo nabadaana